saadaan maxamed cabdi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay mas-uulkan oo ah kii saddexaad oo muddo maalmo gudahooda iscasilo ayaa waxa uu tallaabada u qaaday ay salka ku haysaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxa uu dowladdii uu ka tirsanaa ku eedeeyey inay baalmartay dastuurka ay dejisteen dhanka kalena siyaasadeysay mashaariicda puntland kuna tumatay nidaamka federaaliga ah colaadna ay ka dhex abuurayso deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland xildhibaankan ayaa inta uusan xilka iska casilin qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu sidoo kale ku sheegay sababaha ku riixay inuu xilka iska casilo ay ka mid yihiin in shaqadii xukuumadda dowladda federaalk ay ku soo ururtay danaysi iyo damac gaar ah waxaa maalmo ka hor sidaanoo kale iscasilay wasiiru dowlihii wasaaradda qorshaynta xukuumadda soomaaliya cabdirashiid jarre iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xildhibaan axmed ismaaciil daqare arrimahan oo dhan ayaa waxay ku soo aadayaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ka jira dalka iyadoo haatan marba marka ka dambaysa uu sii xoogaysanayo